dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si weyn isugu soo baxay maanta si ay usoo dhoweeyaan wafdigii madaxweynaha somalilan muuse biixi ee muddo safar ugu maqnaa dalkan maraykanka kuwaas oo maanta ku laabtay magaalada hargeysa warkan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle suuqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed moge oo madaxweynaha ka hor ka hadlay fagaaro cusub oo madaarka caalamiga ee cigaal ka agdhow halkaasi oo madaxweyne biixi loogu tala galay in bulshada uu kala hadlo ayaa ku tilmaamay safarka madaxweynaha kasakow in dadweynaha somalilan gaar ahaana kuwa ku nool caasimaddu ay isu muujiyeen si ay u soo dhoweeyaan madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweyne dadka ku soo dhowaynayaa waa dad qarankan jamhuuriyadda somalilan jecel oo maanta halkaa iyo cadceeddaa u taagan intaad maqnaydna qalbiga kaala joogay dhawaaqaaga iyo dooda somalilan markaad adduunka geysayna iyagoo halkan jooga madaxweyne ku barbar taagnaa iyo wafdigii ku raacayba biyadda somalilan iyo shacabkeedaba waxaan ku matelayaa inaan idiin ducayno oo sidaa u yeesheen magaca somalilan ee doodaha adag ugu gasheen qadiyadan iyo dadkan iyo waxay rabaan in madaxweyne idinkana ilaahay idinsii koryeelo oo idin ciseeyo ilaahay subxaana wa tacaala madaxweyne calankan barakaysan ee tawxiidku ku qoran yahay waxaa hubaala inuu burji iyo awood ku siiyo markaad hor fadhiisata adduunka calankanna maalin maalmaha ka mid ah ayuu noqon doonaa mid adduunka laga aqoonsan yahay adna alle waxaan ku weydiinayaa in alla kugu simo somalilan oo la aqoonsaday madaxweyne soo dhowow safarkaagu guul buu ahaa intaasi kadib madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa mikrofoonka la wareegay intaan howdhowr intoonka cashaad ka maqnayn gabaliyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalee naftu jeclaysanaysaan uwad waxaad dhegaysanayseen oo aragteen maanta dowladda maraykanka oo dowladdeedu aanu ku wada hadlaynay dalka somalilan iyo wixii uu soo maray oo ogtihiin adna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareenay naga sugayaan maanta wax ikhtilaafoo qura baryaydu kuma naaniman waxnasiyeedu kuma naaniman la taageeradu kuma naaniman intaba aan laga dhisanay ummadaasi xaq waxaa loo dowladdii qaranka weleed baa tiinay ictiraaf lagamana diidina waxay yidhaahdeen maanta ay suuqeena horraysa wax walibana wixii kow iyo laba iyo tallaabada loo diyaar garoobo hawlahaas ay noo damayna waxaanu sa diyaaru nahay inaanu wax wal oo labadooda qabsaanba idinla qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo isqadariyeyna inaanu wadaagno wax walba oy ka mid yihiin kow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga beriga iyo baddaba tahay hadday mushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo labadooda isqadarinaya inaanu wadagalno oonu hawsheedii bilowno oo aynu qaliga warqo qaadano oo dowladii soo jira loo bilaabo maanta se waxaan idinku yeedhnay inaanu albaabkeedii furno oonu u baahannahay inaanu iskaashanada loo dowloodahay taasaan idiin sidaa oo idina arkaysay
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee senatka iyo koongareska maraykanka kuwaasi oo dokumentiye iyo qoraallo kala duwan u gudbiyey dowladda maraykanka walaaleer waxaa goobjoogta ila wada haysaan telefoonada iyo internetka wada haysaan in dowladda maraykanka labadeeda gola baarlamaan senatoriska iyo koongareesku ay laba sharci ay u qufurayaan dowladda in deg deg somalilan welo wax loola qabsado oo si weyn loogu dhowaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama farrimo loo diraayo oy dolayaasha maraykanka u dirayaan muddad yar ayaanu joognay in ay arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato u howlgasha somalilan iyadoona cidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo kooba iyo albaab inoo furmay ugu dambaynna madaxweyne biixi ayaa sheegay in ixtiraamka bulshada caalamka u haysa somalilan iyo xukuumaddeeduba ay sabab u yihiin dadka somalilan oo guda iyo dibadba dadaal weyn muujiyey fariintii ay qarankana noo dhiibay ee dastuurkuna faray ee qaranku noo qadiidada gaar siiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jamciyadda qurmaan ka dhexaysiya maraykanka in maanta intaanu geynay weliba miidiyaha maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla lagaga dhagaystay qaar ka mida dadka hareeraha waddada taagnaa ee soo dhoweynaya madaxweyne biixi iyo wafdigiisa ayaan weydiiyey dareenkooda
magacayguna barwaaqo xasan buraale madaxweynihii qaranka somalilan mudane madaxweyne muuse biixi cabdi waxaanu rajaynaynaa guul dib u dhaqasho ma jirto
waxaan u rumeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan somalilan mudane muuse bixi cabdi soo dhaweyno macalin cabdinaasir cali cabdilaahi iskuulka laan dugsiga hoose dhexe laanta hawada anna waxaan ahay nagiib cali faarax waxaan meesha ugu nimid inaan soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi maymuuna ibraahim xasan waxaan u imi guddida iskuulka laanta hawada ayaan ka tirsanahay madaxweynahayga muuse biixi cabdi ayaa soo dhaweynayaa walaale ismaaciil muuse cabdi waxaan waxaan u yimi inaan madaxweynahayga soo dhaweeye kawdhe haye waad aragta
magacaygu waa siraad jaamac ujaale waxaan halkan u imi inaan madaxweynahayga ii doonay ictiraafka aan soo dhaweeyo maasha allah tabaaraka allah nabad buu noogu yimi maadan axmed cigaal waxaan u imi maa inaan soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muse muse bici cabdi oo dhammaan ardaydayda iyo macallimiintiiba diyaar aan ugu hayn laanta hawada waayo dumarka kale halka taagan baan doonaya qaarkood calanka somalilan ku labisan magacaaga maxmuud xuseen cali waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay naga kusoo dhaweena madaxweynahayagiyo mar laba noo soo laabtay ilaahay idinkiisa guul baanu somalilan u rajaynayna soo istaagnay madaxweynahayaga sharaftalaan soo dhaweynaynaa waan ugu hambalyaynaynaa itiraabsi noo keenana safarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeya ee madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi uu ku tago waddanka maraykanka iyadoo dhinaca kalena safarkani uu ahaa kii ugu muddo dheerah ee madaxweyne biixi uu somalilan debadda kaga maqnaado khadar maxamed cakule v o a hargeysa